معك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo dagaallo iyo qaraxyo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mida wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose gaalada midowday ayaa walaa xoogan ka muujisay howlgallada qaraxyada ah ee mujaahidiintu ay la beegsanayaan kufaarta iyo murtadiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ku dhawaaqday in guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas uu ka bilaabanayo wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ciidanka dowladda elitariya ayaa la wareegay magaalo ku taalla waqooyiga dalka itoobiya xilli uu sii kordhayay khilaafka u dhexeeya xukuumadaha asmara iyo adisababa kooxda ridada soomaaliya ayaa ku eedeysay dowladda xabishida itoobiya inay hubsiinaysa maamul goboleedka ashaadaladirarka ah ee puntland xilli khilaaf xoogan uu ka dhex jira puntland iyo kooxda ridada munaasabad lagu sagoontinayo dufcad ka qalanjibisay macadka khadiija binti khuweylad ayaa ka dhacday degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee galgaduud
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waa subax sabti ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan dagaallo iyo qaraxyo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose aan ku hormarno wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay xaafadda weydow ee magaalada muqdisho qarax kula beegsadeen maleeshiyaad murtadiina waxaa ku dhaawacmay hal askari oo murtada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xeryaha kufaarta afrikaanta ee degmada buulamareer iyo deegaanka lambar lixdan isla shabeellada hoose kolonyo ka tirsan kufaarta afrikaanta oo ku socdaalaya inta u dhexaysa deegaanada danow iyo shalambood ayay ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen lix qarax waxayna qaraxyadaasi si gaara u wada haleeleen askar efenteri ah oo ka horreeyay gaadiidka waxaa jira khasaare nafeed oo kufaarta lagu gaarsiiyey qaraxyadaas gaalada midowday ayaa walaa xoogan ka muujisay howlgallada qaraxyada ah ee mujaahidiintu ay la beegsanayaan kufaarta iyo murtadiinta ilyaas cabdulaahi ayaa warbixintan inoo haya james swan oo ah wakiilka waxaa loogu yeera qaramada midooba u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey weerarada qaraxyada ee ay fulinaysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo si gaar ah u beegsada ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka kooxda riddada isagoo ka hadlaya munaasabad ka dhacday magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayuu iswaan sheegay inay ka dharagsan yihiin halisyada ay ku hayaan weerarada qaraxyada ah ee ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab fulinayso waxaan rumaysanahay in qof weliba oo nala jooga qolkan uu dareemaya halista ay nagu hayaan qaraxyada waxay si gaar ah u bartilmaameedsanayaan ciidamada dowladda ee saaxiibadeenna ah waana muhiim inaan ka shaqeyno sidii aan xal ugu heli lahayn halistan waa qayb ka mid ah hadalkii uu jeemis iswan ka jeediyey munaasabadaasi qaramada midoobe waxa ay sheegtay in sanadkii lasoo dhaafay ee ay weerarada qaraxyada oo keliya ku dhinteen ilaa askari oo ka tirsan maleeshiyaadka riddada halka ay ku dhaawacmeen in ka badan afar boqol iyo konton kale iyadoo intaa ku dartay in halista weerarada qaraxyada loo adeegsanaya ay weli tahay mid taagan iswaan waxa uu hadalkan ka jeediyey munaasabad uu ku daahfuraya tababar la xiriira qaraxyada oo si gaar ah loogu furaya maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya kuwaas oo la doonaya inay miinabaarayaal waddada sahmiya u noqdaan ciidamada saliibiyiinta ee duulaanka ku jooga waddankan muslimka ah aad buu u mahadsan yahay ilyaas wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ku dhawaaqday in guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas uu ka bilaabanayo wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixintan inoo haya kadib kulamo isxigxigay oo socday muddo bil ah isuguna jiray dowraad sharci ah wacyigelin iyo baraarujin waxay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose markan guda gashay inay ku dhaqaaqdo wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad taasoo ka dhaqan gashay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada gobolka bulshada oo horey looga sii digay waxyaabaha mamnuucaadka ee wax u dhibaya aakhiradooda iyo adduunyadooda ayaa markan gacanta looga suulinayaa munkarka maadaama uu allaah ummaddan uu ku tilmaamay ummad tan ugu khayrka badan bashariyada oo idil makaanadaas waxay ku gaartayna ay tahay fariista wanaagga iyo suulinta munkarka ugu horeyn waaliga wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose sheekh axmed abuyoonis ayaa isultaa ku sameeyey siday dadka muslimiinta ee ku dhaqan guud ahaan gobolka ugu istaageen fulinta awaamiirtii ka soo baxday xarakada ee ay wilaayada soo gaarsiisay xamlatu irshaad alumma ilaa sabiili rashaad shacaarkadan oo ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi feyskii koowaad ayaa noo socday saaad wada ogtihiin oo bulshada ay aad u dareensan tahay muslimiintana ay ogyihiin in aad iyo aad looga aflahay oo mukhaadaraadkii iyo munkaraadkii iyo ummaddii iska dhaafa in loo sheego in ayagaba iska keenayeen si deeshiishka teleefoonada waaweyn dhalada iyo wahaasba ayagaas saldhigyada keenkeenaya oo mar kastaba halkaas keenayay sidii oo ugu qayb qaataan barnaamijkii isaga ahaayay oo maogtahay qof kastaba oo laga rabay qof goona ee aan lahayn jasaahumallaahu khayran waxaan leenahay bulshada guud ahaan kheyr ilaahay subxaana watacaala idin siiyo waajib idin saarna ay gudanayseen qof kasta waa laga rabaa in humaantana reebo wanaaggana oo faro waa laga doonayaa taas markaan sadar muuqdu halida mogtahay su-aal ka dhan waxaa laga dareemayaa dadkaas bulshada muslimiinta ah si ugu qayb qaateen saldhigyada iyo meelaha baa lagu dareemayaa oo alaabtii meesha yaallo oo ay keeneen ayaga oo maogtahay ku kalsoon shaqadii maogtahay oo lasoo amray guud ahaan walaayada u taagnayday lasoo farina ayagana u hogaansamiy taas baa laga dareemayaa isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheekh axmed abuyoonis guud ahaan bulshada gobolka ku nool ogeysiiyey inay bilaabatay wejiga labaad ee xamlada bulshadana looga baahan yahay inay u dheganuglaadaan lana shaqeeyaan ragga loo xil saaray wejiga labaad ee xamlada haddana waxaan rabaa feyskii oo labaad baan noo bilaabamay hadii ilaahi subxana wataala ogolaado kaas oo ayadana aan ku dhammaystirayno hoolihii noo dhannaayay markan waxaa la doonayaa dadka muslimiinta ah sidii kii hore ugu qayb qaadanayeen in kan ugu qayb qaataan aadna u dadaalaan oo qof kasta markaan halkiiska istaago isaga oo maog tahay oo ilaahay subxaanahu watacaalaa weydiisanayo in camalkiis ikhlaas ugu dhigo ilaahay subxaana watacaalana weydiisanayo in raalli ku noqdo markan qof kasta waxaan leenahay oo walaayada jubbada hoose oo ku nool fayskan labaad in laga wada qayb qaato loo istaago guud ahaan shaqadan waxaase toos ah ugu bilaaban doontaa haddii ilaahay subxana watacaala ogolaado walaayada jubbada hoose guud ahaan degmooyinkeeda kala duwan tuulooyinkeeda iyo intii oo waxaa weeye walaayada ku kooban tahayba shaqadan waa ka bilaaban doonta hadii ilahi subxana wataala ogolaado markan ha loo diyaargaroobo ha loona kaalmayo dadkan uu istaagayo shaqadan ahaayana garab ha loo noqdo sidii ilaahi subxaana watacaala noor hal noqdo waxaan leenahay guud ahaan culummada walaayada oo ku nool waxaan leenahay waxaa laydinka doonayaa inaad u istaagtaan wacyigelinta inaad u istaagtaan wanaag inaad fartaan inaad u istaagtaan humaanta inaad reebtaan ayaa laydinka doonayaa oo shaqadan si oo hawli ah aan u qabano annagoo isku wada duuban dhaqanka oo kala duwan salaadiinta iyo nabadoonada iyo guud ahaanba waxaan leenahay shaqadan ha loo istaago ha loo kaco sidii oo maogtahay shaqadan u socotay oo maogtahay umaradeen noo amreen masaain harakada barnaamijkan maogtahay noo fartina in annaga sidii u qaadano annaga oo ilaahay subxaana watacaala oo ku raaligelinayno waxaan leenahay jazaakumullahu khayran howshan ha loo istaago ganacsatada noocyada kala duwan waxaan leenahay howshaas ha loo dhegnugaado halana fuliyo qof kasta halkiis iyo gurigiis iyo qoyskiis iyo ha ka bilaabo naftiis ha ka bilaabo qof kasta markaan ha dhagangeliyo si markaan howshaan ugu gudubno xamladan irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa horeego dhaqan gashay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan kuwaas oo ay bulshada muslimka ka faa'iiday laguna suulinayo waxyaabaha dhaawici kara badqabka bulshada aakhiradooda iyo adduunyadooda maadaama maamulada wilaayaadka islaamigaah ay yihiin kuwa u taagan hagaajinta bulshada muslimka ah allahna uu dushooda saaray mas-uuliyad weyn mahadsanid bashiir ciidanka dowladda elitariya ayaa la wareegay magaalo ku taala waqooyiga dalka itoobiya xilli uu sii xoogeystay khilaafka u dhexeeya xukuumadaha asmara iyo adisababa faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya suheyb cabdulaah muddo laba sano ah oo laga joogo heshiiskii beretoria ee u dhexeeyey dowladda xabashida iyo jabhadda tigreega ayay u muuqataa in mar kale ay dib u soo labakaclaynayso colaadda waqooyiga itoobiya iyadoo markan ka duwan sidii horey xulafadii shalayna uu midba midka kale cadow ku yahay sida ay wararku sheegayaan ciidamada eritreya ayaa la wareegay magaalada salambasa ee dhacda gobolka tigree kadib markii ay halkaas laba toddobaad ka hor ay isaga baxeen ciidanka abiy axmed madaxweynaha maamulka maqaarsaarka ah ee gobolka ayaa qayladhan ka muujiyey tallaabadaas isagoo sheegay in ciidanka asmara ay wadaan isballaarin ay ka samaynayaan waqooyiga itoobiya ciidanka dowladda eritreya ayaa bilihii u dambeeyey ku lugafidsanayay degmooyin iyo deegaano badan oo ka tirsan gobolka tigree ilaa wareedyo ayaana soo sheegay in ciidanka afuurkii ay bar kontarool ka samaysteen goob afartan iyo lix kilomitir u jirta magaalada adigaalad ciidanka dowladda eritreya ayaa kaalin weyn waxa uu ku lahaa dagaalkii labada sana socday ee lagula jiray t b l f xilligaas oo ay la safnaayeen ciidanka abiy axmed balse laba sano oo laga joogo colaaddaas ayay hadda u muuqataa in wax weliba ay isbedeleen jabhadda tigre iyo afawuurka ayaa markaan isku xulufaysanaya siday u wajihi lahaayeen adis ababa iyadoo t b l f ay u kala jabtay laba garab dowladda masar ayaana sheegtay inay ka shaqaynayso sidii heshiis loo dhexdhigi lahaa xukuumadda asmara iyo tigreega tallaabadaasoo alqaahira ay durbo guda gashay kadib markii eritreya ay ka degeen wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda masaarida iyo taliyaha sirdoonka dalkaasi aad buu u mahadsan yahay suheyb kooxda riddada soomaaliya ayaa ku eedeysay dowladda xabishada itoobiya inay hub siinayso maamul goboleedka jaadardararka ah ee puntland xilli khilaaf xoogan uu ka dhexeeya puntland iyo kooxda riddada sida warbixintan uu ku faahfaahinaya nuur cali warsame abuusheyba war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda kooxda riddada soomaaliya ayaa lagu sheegay in xukuumadda muqdisho ay cambaareynayso dowladda kaafiradda itoobiya taasoo hub sharci daraha soo gelisay gudaha dalka soomaaliya kooxda riddadu waxay sheegtay in laba gaari oo ay ka buuxaan hub iyo rasaas ay soo gaareen deegaanada puntland taasoo dowladda itoobiya siisay maamulka shaaladirarka ee puntland arrintan ayaa saacdii lasoo dhaafay si aad ah looga hadalhayay warbaahinta waxaana hubkaasi la sheegay inuu markii dambe soo gaaray magaalada garoowe oo ah xarunta maamulka shaaladirarka puntland kadib markii ay soo galbiyeen maleeshiyaad ka tirsan maamulka riddada puntland muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa la arkayey gaadiidka dagaalka oo galbinaya gaadiid xamuul ah oo sharaacan kaasoo la tilmaamay inuu yahay gaadiidka hubka saaran islamarkaana itoobiya laga keenay warkaa ka soo baxay kooxda riddada soomaaliya waxaa kale oo lagu sheegay in sidoo kale itoobiya ay hub u soo gelisay ama ay hub ugu wareejisay haatan ka hor maamulada shaaladirarka ah galmudug iyo koonfur galbeed ayadoo lawada ogyahay hubkii kal hore soo gaaray deegaanada maamulka shaaladirarka galmudug oo ahaa hub kooxda riddadu ee iyadu ka keentay gudaha dalka itoobiya islamarkaana iyagoo ay galbinayeen maleeshiyaad sirdoonka kooxda riddada ka mid ah ay ku habsadeen maleeshiyaad beeleed la diyaariyey sidaana hubkii looga furtay waad mahadsan tahay abuushayba ugu dambeyntiina munaasabad lagu sagoontinayay dufcad ka qalinjibisay macadka khadiija bintu khuwaylad ayaa ka dhacday degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee galgaduud marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo diyaariyey waxay ahayd munaasabada loo qabtay dufcada koowaad ee ka qalinjibisa macadka khadiija bintu khuwaylida faraciisa magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda dufcadani waxaa ka qalinjibiyey labaatan haween daaciyaad ah oo ahaa haweenka wax ku barta macadka khadiija bintu khuwaylida kuwaasoo muddo laba sana wax ku baranayay macadkaasi munaasabada lagu soo gabagabeynaya dufcada koowaad ee macadkani waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin culimo nabadoonno waxgarad iyo qeybaha bulshada ugu horeyn waxaa munaasabada kelimad ka jeediyey sheekh yuusuf sheekh ciise kabakutukade waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe macadkan marka gabdhaha daaciyaadkaahu waa gabdhihii loo diyaarshay inay ilaahay kitaabkiisa ay ummadda baraan ilmahooda baraan waxaan idinkula dardaarmaa marka ilaahay kitaabkiisa maanta waxaa laydinka rabaa naf iyo maal iyo caqli inaad gelisiin iyo caruurtiinna jihaadkaana ilmaha aad dhasheen aad u diyaarisiin gabdhihiinnan adinka iyo caruurtiinnu inaad waajibkiinna qaadatiin ilaahay kitaabkiisana aad u nusraysiin sida aad u barateenna aad ugu camal fashiin intaasi kadib hoolka munaasabadda ka dhacaysay waxaa bandhig ka sameeyey haweenka daaciyaadka ah ee munaasabadda loo qabtay كأعلم الفعليات بالزيادة مع ولا والاصدقاء محرنج منفصلا وافعل لدى ألف في الحشو رابعة وعاريا وكذا كهبا اقتتلا وهذه ثلة الخريجة من معهد خديجة في محافظة عالبور والتي تمت دراستها بعد عامين في فترات أربعة تخلل فيها أسابيع انقطعت الدراسة فيها حين دخل السليب بسهوه في محافظتنا هذه المباركة والتي بها الشعب الأبي وأرضها أكلت الحبشي وما لبث العدو فيها إلا أياما ثم تدحر منها بعد ما بعدما ألقى الله في قلوبهم الرعب وضاقت عليهم الأرض بما رحبت فأصبح السراب عندهم سرايا أختي العزيزة أريد أن أقدم إليك أسئلة من الكتب التي درست بها في معهدنا خديجة هل تسامحيني بذلك؟
نعم بكل سرور وفرحة تفضلي يا أختي السؤال الأول ما حكم تعلم أصول الفقه؟
حكم تعلم أصول الفقه فرض كفاية ما هي العزيمة لغة واصطلاحا؟
العزيمة لغة القصد المؤكد واصطلاحا الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح والآن جاء دورك يا أختي أريد أن أسألك كما سألتني فهل أنت مستعدة؟
نعم اطرحي ما عندك ما هو الصبر؟
الصبر وترك الشقوى من ألم البلوى لغير الله gabagabadii waxaa munaasabada ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid ah gabdhahan waxa uu leeyahay hadda macadkan soo dhammaystay daaciyaadka ah ka soo qalinjibiyey macadka ceelbuur waxaa laga rabaa marxalada soo socoto inay mushaarakeeyaan dacwada iyo tarbiyada aad iyo aad ma ugu faraxsannahay gabdhaha inay dhammaystaan maraaxishii ay soo mareen maanta gaalanjibintii ay joogaan waxaan la mushaarakaynanaa farxadoodan la mushaarakaynanaa jazaakuna allahu khayra jazaa inta warkan mid lamid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu